hadallo soo taxnaa oo isugu jiray xanjabaad iyo is-ijaasayn u dhexaysay madaxweynaha maraykanka donald trump iyo madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa kuwoodii ugu dambeeyey si gaara warbaahinta dunidu ay u hadalhaysay afar iyo labaatankii saacadood ee lasoo dhaafay khudbadii uu toddobaadkan ka jeediyey kulanka golaha guud ee qaramada midoobay ayuu madaxweyne trump kaga yaabsaday madaxdii dunida inuu burburinayo dhammaan kuuriyada waqooyi isagoo ku tilmaamay kim jong un inuu yahay gantaal duulaya oo ku jira howl isnidaamina Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime. The United States is ready, willing, and able, but hopefully this will not be necessary.
wuxuu yidhi ninkii sida gantaalka oo kale u duulayay waxa uu ku jiraa howlgal ismidaamin ku ah naftiisa iyo taliskiisa dowladda maraykanku waxay diyaar u tahay rabtaa oo ayna awooddaa buu yidhi inay wajahdo laakiin waxaan ku rajo weynahay inaysan tani noqon lagama maarmaan taasina waa waxa loo dhisay buu yidhi qaramada midoobay oo looga fadhiyo aan se aragno sida ay u wajahdo madaxweynaha kuuriyada waqooyi oo ka jawaabayay hadalka trump ayaa isna ku tilmaamay trump qof dhaqankiisa maskaxeed uusan deganayn wuxuuna ku hanjabay inuu tijaabin doono gantaal kale oo kuwa ridada foga oo nooca hydrojiinta ku shaqeeya ah kaasoo uu ku dul tijaabin doono badda basifiga trump oo isna hadalka fariintiisii twitterka ee degdega ahayd kaga jawaabaya ayaa ku tilmaamay kim inuu yahay nin waalan oo aan dadkiisa u naxayn shalay ayaa madaxweynaha zimbabwe robert mugabe oo saddex iyo sagaashan sano jir ah oo lagu yaqaano xiriirkiisa aan wanaagsanayn ee dalalka reer galbeedka toddoba iyo soddon sannadood oo uu zimbabwe xukumayey si lama filaana uu u weeraray trump mar uu khudbad ka jeedinayay kulanka golaha guud waxa uu ku tilmaamay sidii inuu yahay cirfid weyn oo ku xusan kitaabka baibalka oo dunida ku soo noqday And on this may I say, some of us were embarrassed, if not frightened, but what appeared to be.
waxa uu yidhi qaarkeen yaxyax ayaan meel aan istaagna laanahay haddiiba aanan baqayn waxa u muuqda cirfiidkii weynaa ee golden goliath oo nagu soo noqonaya kaasoo ku hanjabaya inuu dalal kale dunidan ka masaxayo mugaabe oo si weyn loogu sacbiyey ayaa dhinaca kale trump ugu baaqay inuu nabadda ka shaqeeyo
And may I say to the United States President, Mr. Trump, ma ku dhihi karaa madaxweynaha maraykanka master trump fadlan turumbadaada u garaac adigoo dhowraya qiyamka midnimada nabadda wada shaqaynta iyo wadahadalka kuwaasoo ah kuwa ku xusan dastuurka qaramada midoobe buu yidhi khudbadaha madaxdu ay ka jeedinayaan kulanka golaha guud ee qaramada midoobe ayaa sii socda lagana yaabaa in khudbado kale oo si gaargaara xiise u leh la jeediyo waxaase sanadkan kulanka golaha guud ee qaramada midoobay uu ku soo beegmaya iyadoo dunidu ay cabsi ka qabto hanjabaadda dagaal ee trump iyo kuuriyada waqooyi gaar ahaan colaad dhex marta oo la isu adeegsado hubka nucleerka